bismillah yacquub maxamed cabdalla waa la soo eedeeyey dowladda puntland ayaa soo eedaysay xeeralya eeddii maanta dhegeysiga koowaad buu ahaa maxkamadda darajada koowaad waxaana lagu soo eedeeyey sida aad maqlayseen hadal warbaahinta uu ka yidhi sharciyanna warbaahintu dowladda dastuurka puntland dastuur bay leedahay dastuurkadaasna qodobo qaanuuniya ayaa qaba in qofku fikrigiisa cabiri karayo marka maanta halkaasi ku salaysnay dacwaddu dooda iyo difaacayagu waxaana la ballamiyey dhegaysi labaad oo fadhi labaad maxkamadda ah waxaana maxkamaddu ku dhawaaqday inuu imaan doono wakhtiga bisha labayo tobankeeda talaadada xilligaas ayaa dhegaysi labaad dhacaya waatay dabcan dacwad oogid xeeralintaa ah baa dhacday iyo adigu qareenkii ah oo dabcan ka jawaabayay maxaa idinka difaacinu ku saabsanaa maadaama xeeraalintu ku ogtay inuu dembi eed madaxweyne iyo aflagaada uu geystay iyo arrin lagu kala qaybinaya shacabka oo kale soo jeedinta ay ahayd xeeraalintu qofka sideedaba waa la soo eedayn karaa waxaa lagu soo eedayn karaa dembi inuu galo iyo inuusa gelin labadana sharciga markii laisla yimaado ayuu kala caddaadaa yacquub waa la soo eedeeyey difaaca yacquub waxaan ku salaynay sharciga puntland dastuurkiisa iyo qawaaniinta dalka iyo qaanuunka u degsan adduunka oo ah xorriyatu qowlka marka wuxuu ku salaysnaa difaacayagu waxa qofka uu xaqa u leeyahay inaan cidina ka qaadi karin uuna soo bandhigi karayo marka dastuurka dastuurka puntland ayuu ku salaysnaa difaaca dastuurka marka laga tagayo dabcan iyo qodobada adeegsateen waxaa jiray hadallo cadayma ah oo madaxweynuhu leeyahay oo maxkamadda horteeda xeeraalinta aan idhaha dabcan qareenka oo kale uu soo bandhigay maxaa hadalladaasi ay xambaarsanaayen aad soo bandhigteen madaxweynaha iyo isaga hadalkiisa ku saabsan
madaxweynaha brofesor cabdiweli maxamed cali gaas xilligii doorashada ku jiray iyo xilliganba hadda uu madaxweynaha dalka yahay wuxuu ogol yahay ama shacabka ku ballan qaaday inay fikrigooda xor u yihiin soona jeedin karaan iyagoo adeegsanaya dukumenti qoraalah cod t v muuqal iyo muuqaalba marka madaxweynuhu ballanqaad horuu sameeyey waana tan keentay in shacabka ku dhiirrado inay soo jeediyaan dhaliilaha dawladda ama wax ay ka qabaan qaabka madaxweynaha uu hogaaminayo dowladnimadaawaxaan rajaynaynaa insha allah sharcigan la dhaco ayaan ka rajaynatalaada oo bisha labayo tobankeed ah qof kastana waxaa ka sarreeya sharciga sida qaanuunka dastuurka puntland waa qodobka labaad sharciga ayaa kan sare isagana in la raaca muhiim